kulan wacan oo wanaagsan malwalbaa joogtaan isakastoo maqalkeen idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada warasada xilli kasta oo kalaad maqashada marka laga rabo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geedihiyo dhulkuba kuu dacweeye agogorimayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boran gobac ku leefsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye gurmago-anin gegan iyo allow geedka lale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi weeraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola sifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye qul curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa sabdi axad ay soo gelayso taariikh ku aastaysan tahay sagaaltobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamijkan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa ka socda kulan u dhexeeya wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalka iyo madaxda ururka la sunna ee gacanta ku haysta dhuusamareeb waxay isu maarlaayiheen qaabka u noqon doona guddiga doorashooyinka deegaanada galmudug warar caawa naga soo gaaraya dhuusamareeb faahfaahin ku saabsan ee caawa barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijka caawa ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay la wareegtay shaqadii baarlamaanka federaalka soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaan caawa barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa maamulka puntland ayaa amartay in la xiro xafiisyada ay wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ay ka furteen deegaanada maamulka puntland sababaha loo xirayo ayaan xog ku saabsan caawa barnaamijkan kugu soo gudbi doonaa magaalada kismaayo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland waxaa ka socda kulan lagu heshiisiinayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo sidoo kale cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib iyo daala nabadeed oo ka socda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona warbaahinta madaxa banaan ee ka howlgasha magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa laga mamnuucay ka qaybgalka shirarka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka sababaha laga mamnuucay xog ku saabsan ayaan caawa goorow idiin soo gudbi doonaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo maanta hadalla ka horjeedinaya golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxay xaqiijiyeen in mikrofoonkii laga xirtay inta ay ka hor hadlayeen golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa akhrinta koowaad marsiiyey heshiis quseeya ilaalinta hidaha dhaqanka qalsoon waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibyal faahfaanin ku saabsan qodobadaas iyo wixii ugu soo korintay barnaamijka ku jirnaya dhegaysan doontiin xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamij caawa ku dhegaysan doontiin heesta
gashigeeda moogay godkii lagu ridi lahaa gacmaaheed ku badatay etimiiragoyay gocandana abuuray gaska ruuxa wadayo gardarada u hiishay goobayoo ka noqotayee gulubkiyo coraadiyo gaajadiyo dhibaatada gormaad ka bixiyo darbdegi asaga
tabintii diyaarinta barnaamijkan anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed raham saxiife ee barnaamijka caawa farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada kulanaasan ayaana leena saaxiibayaal kusoo dhaway barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimada ah ee muqdisho oo kulanka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta buuqkii ugu xooganaa oo ka dhashay mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa akhrinta koowaad marsiiyey heshiis qusay ilaalinta hidaha dhaqanka iyo midka dabiiciga ah iyo qoraalka heshiiska ilaalinta hida dhaqameedka aan muuqan kaas oo soo gudbisay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa loo qeybiyey akhrinta koowaad ee sharciga ee istaraatiijiyadda tirakoobka qaranka akhrinta labaad ee sharciga fuurdooyinka hindisharciyaadka qaranada soomaaliyeed hindisharciyaadka nootaayada dadweynaha akhrinta labaad ee maamulka daqliga akhrinta labaad ee sharciga maamulada daqliga hinti sharciyeedka dib uweysta sharciga xisbiya siyaasadeed ee dalka ku noqoshada miisaanida arinta labaad ee sharciga iibka qaranka qaybintii maaliyadeed ee dowlada federaalka warbixinta hantadhowrka ee iyo sidoo kale xisaab xirka maaliyadeed ee gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan oo ka hadla kulankii maanta ayaa ka warbixishay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay howlaha ugu muhiimsan ee horyaala kala fadhiga lixaad shuruucda ay golaha shacabka ansixiyeen islamarkaasna horyaala aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sidoo kale waxyaabaha uu ka hadla waxaa ka mid ah arrimo la xiriir dhammaystirka dastuurka dejinta jadwalka dhammaystirka dastuurka waxaana ugu dambeyn xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya kula daarmay inay soo xaadiraan kulamada golaha shacabka si waajibaadka horyaala golaha shacabka ay gutaan alxamdulilah waxaan ugu bishaaraynaynaa ummadda soomaaliyeed inuu dhammaaday khilaafkii labada gole ay wada gaareen heshiis wada shaqeyn oo ku- ku- qo- oo ku qotoma dastuurka kumeel gaarka sida uu een, een, shaqada uu u kala eh, siiyey labada gole ee baarlamanka shuruucda taalla hadda golaha aqalka sare wuxuu een, shu- shuruucda la taalla hadda golaha aqalka sare wuxuu golaha shacabku dhammaystiray kan fadhigii shanaad oo haddii aan khilaafku imaan lahayn isla kalfadhigii shanaad loo gudbin lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si uu si uu xeer madaxweyne ugu meel mariyo kalfadhigan lixaad wuxuu yahay kan laga rabo inuu baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya asagoo wada jir ah qabto shaqada ugu badan shuruucda qabyada ah inta ugu muhiimsan la meel mariyo ee la gudagalo dib u eegista dastuurka la dhammaystiro sharciga doorashooyinka iyo shuruucda kale ee xiriirka een, la xiriirta geedi socodka doorashooyinka labada kun iyo labaatanka labada kun iyo koob iyo labaatanka dhinaca korjoogteynta ee, korjoogteynta golaha fulinta waa mas-uuliyad saaran xubnaha golaha shacabka oo loo baahan yahay in sideeda loo guto usbuuc walba maalinta axadda ah waxaa loo qoondeeyey in
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaas ahaa oo amarkaas duldhigay xildhibaanada aan soo xadirin kulamada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu kaas ahaa kulan wanaagsanna ayaan adi leenahay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi gowdaxe barre oo maantay oo maanta heshiis quseeyay ilaalinta hidaha dhaqanka iyo midka dabiiciga ah iyo qoraalka heshiiska ilaalinta hidadhaqameedka aan muuqan maanta horgeeyay golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ka codsaday in sharciga maanta ay wasaaradda soo hargeysay ee la meelmariyo mudane gudoomiye waxaana hor yaallo ee, akhrinta koowaad ee laba heshiis caalami ah oo labaduba la xiriiro ee, dhaqanka iyo xafididda dhaqanka ee adduunyada Ee, heshiisyadan ee, mudane gudoomiye sidaad aragtaan ee, waa heshiis qadiim ah ee, midkiisa hore oo adduunyada inta saxiixday ay muxuu ahaa intaan saxiixin ee, runtii ee, soomaaliya iyo laba qo- laba daloo kale ay yihiin Ee, dulucda heshiiskan caalamiga ah waxa weeye in la xafido ee, dhaqanka oo adduunyadu si wada jira ay u xafidaan ee, dhaqanka kala duwan ee adduunku uu leeyahay Ee, annaga waddan ahaan aada noo saameynaya ee, waana heshiis saameyntiisu ay tahay saameyn ee, wax ku ool ah waxtarna noo ah khaasatan marka aan ka soo noqonnay ee, duruuf colaadeed oo runtii adag Ee, heshiiskan caalamiga oo aada mudane gudoomiye sidaad la socotid ee, baarlamaanka waxa kala gudboon ay tahay inay ama diidaan ama ay qaataan sida adduunyadu u qaadatay laakiin aysan wax ka bedel ka samayn karin Ee, heshiiskan runtii ee, kaalmo weyn ayuu waddankeenu u yahay wuxuuna siinayaa fursad adduunyadu ay dhaqankeena nala difaacdo dhaqanka marka leeyahay dhaqanka aan muuqanin waxyaalaha looga jeedo waxaa weeye ee, sida sugaanteenna luqadeenna af soomaaliga dhaqanka iyo hiddaha aan leenaho yani cayaaraha iyo mataqaanaa ee, sugaanta faraha badan aan leenahay Ee, haddaad fiirisid ee, qof kasta oo soomaaliya oo maanta hadlaayo waxa uu ku hadlaayo kelimad carabiya iyo kelimad ingiriisa iyo kelimad sawaaxiliya iyo mid hindiya marka laga saaro af soomaaligii wuu yaryahay muddadii aan soo jiray mudane guddoomiye wadankeenna luqadeenna aada ayay u taabaqaaday iyo dhaqankeenna intaba laakiin colaadii dhacday waxaa nagu dhacay dibudhac aada u weyn haddii heshiiskan sida adduunkuba ay u galeen aan aan annagana qayb uga noqonno waxaan helaynaa fursad aan la kaalmaysanno adduunka in dhaqankeenna dib uu u noolaado kaalintii uu ku lahaanay uu ka galo dhaqankeenna sidaad ka warqabtaan mudanayaal waa dhaqan runtii soo jireen ah saamaynta dhaqamo kale ay ku leeyihiinna ay yar tahay marka laga reebo cunnada oo aada moodid sabankan dambe in aada naloo soo galay haddaan meelo yar idinka tusaaleeyo mudane guddoomiye ka soo qabo maantay xildhibaanada halkan fadhiyo qaar koofiyada qabaa jira koofiya baraada loo yaqaan koofiya barawaan waxay qaadan jirtay in la sameeyo gabadha soomaaliyeed ee toshe ay ku qaadan jirtay saddex bil waxaan ka yarayn halkaas koofi inay samayso laakiin waxaa arkaysaa in maantay china wax laga soo harqaamay oo iyada u eg lasoo dhoobay oo harqaan uu bedelay dhaqankeenni aan lahayn oo ahaa tolidda waxaa arkaysaa gabdhaha xildhibaanadaa aada u og xogtana hayo dhaqanka farshaxanka dahabka waxaan qabi jirnay suuq caan oo adduunka caanka ah oo la yihahdo maymanka suuqa maymanka wuxuu la tartami jiray suuqyada adduunka ee artiga farshaxanka dahabka waxaan la tarjami jirnay spain turkiga indiya cumaan dadkaasaan la tartami jirnay maanta meemankii sidiisii u jiraa weli dukaaminka waa furan yihiin laakiin waa faaruq odayaashii dhaqankaas hayane dukaan faaruq ay dhex fadhiyaan hortoodana dembiilo dahbaa lagu gadaa oo kuwii aan la tartami jirnay laga soo xawilay dhaqanka laga hadlaayo inaan ceshanno waa kaas aliindigii meeluu ka baxay cid sheegi karta lama arko laakiin aliindi u eg oo china laga keenay waa dhoolan yaha magaalada waa gadanaa oo ku xashaashna marka dhaqanka aan muuqanin laga hadlaayo waa dhaqanka noocaas dhaqanka muuqda oo conventionkiisa yahay kii labada kun iyo saddexda waxaa ka mida badaheenna badaheenna waxaa ku jiro khayraad ilaahayna siiyey oo hiddo aan leenahay ah isaga laftirkiisa dhaawaca ku socda madane guddoomiye waxaan hubiyey in labadaas convention oo aada muhiimka u ah xildhibaan walba uu helo oo maanta haysto waxaan ka codsanayaa xildhibaanada inay waktigooda qaataan oy si fiican isha u soo mariyaan kadibna ay suuro geliyaan in waddankeena oo ka mid noqdo bahda caalamka waxaan si shaksiya aan rabaa inaan kalsooni ku geliya xildhibaanada in labadan heshiis iyo labo kaloo soo socoto oo midkood uu yahay mid aad noo taabanayo hantidii aan lahayn ee miizimiyadii wixii yiilay maanta dad ay gacantooda ku jiraan sharciga aan golaha marsiinay laakiin aan weli la qaybin oo haddii ilaah yidhaahdo la qaybin doono shirka kan ku xiga haddii mudane guddoomiye aada igu raacdid isaga laftirkiisuna wuxuu difaaci doonaa in hantida la qaatay ee dad gacantiis ku jirto la soo celiyo waad la socotaa sitimaankii hore masar waxaa loo soo celiyey alaab laga xaday oo kun sano ka maqneed
intaas kadib buuq ayaa ka dhashay kulankii socday ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo hadalla jeedin rabay ayaa la sheegay guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya in mikrofoonku ay ku hadlayeen uu ka xirtay xildhibaan cabdishire ciyaar jecel oo ka mid a xubnaha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in markii ugu horreysay ee baarlamaanka soomaaliyeed ee mikrofoon ay ku hadlaayeen laga xirto xildhibaanka wuxuu sheegay in aada uga naxay markii baarlamaanka maanta loo horkeenay heshiiska ilaalinta xidadhaqameedka aan muuqan iyo heshiis qusay ilaalinta xidadhaqameedka midka dibiciga ah oon wax muhiimada u lahayn ummadda soomaaliyeed waxa uu sheegay in dalka uu maraya xaalad adag oo dhanka ammaanka ah wadooyinka magaalada caasimadda ah ee muqdisho inta badan ay xiran yihiin khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka xubnaha federaalka qaybta ka ah iyo arrimo kale oo sidoo kale ay qayb ay ka tahay doorasho aan dalka aan dhacin in ay muuqato waxa uu sheegay in markii uu isku dayay inuu ka hadlo qodobada shacabka soomaaliya ay danta ugu jirto oo guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya amray in mikrofoonka uu ku hadlayay ee laga xirto maantoo kale waxaan sugaynay sida baarlamaanku ilaa saddex bilood buu xirnaa waxaanu sugaynay issueska ama arrimaha waaweyn ee dhibaatada micnaha dalka ka jira in aanu ka hadalno marka baarlamaankii wuxuu u muuqday baarlamaan micnaha aan xog ka hayn dalka xaaladiisu halkay marayso waxaan doonaynay danaynaynay micnaha arrimaha amniga dalka inaanu ka hadalno iyo dhibaatada shacabku ay ku qabaan jidadka iyo amni darada jirta waxaanu filaynay kenya oo cir iyo dhul iyo bad nagu soo duushay ciidamadeeduna ay ka mid yihiin ciidamada amisom wixii aanu ka yeeli lahayn mooshin saasaan wadnay in micnaha iyadana gacan halka siiyo oo dowladda iyo baarlamaankuba micnaha garab naganagu siiyo waxaanu sugaynay sharciga doorashooyinka oo by bisha december haddaan micnaha guddiga doorashooyinka loo gudbin isagoo ansaxsan micnaha dalkana doorasho aysa ka dhacayn waxaanu sugaynay in sharcigii micnaha ama warbixintii hantidhowraha qaranku uu micnaha soo jeedeeyey v o da meel walba aad ka maqasheen hantidhowruhuna micnaha siyaabo kala duwan micnaha u fasiray inaanu u yeerno micnaha aanu ka hadalno waxaanu sugaynay dee waxyaabahaas waaweynka oo shacabku ay daranayaan marka intaa markaan sheegay baan waxaan ku daray oo aan guddoomiyuhu uu dhibsaday waxaan ihi baarlamaanka kanu baarlamaan shacabka dantiisa ka hadlaya uma muuqdo fadhiga aan fadhino keliya malaayiin doolar baa micnaha maalintaas micnaha lumaysa oo jidadkii waa naloo xihay wax walba marka haddaynan wax macno laana ka hadlayn haddee shacabka ma matalno wuxuu soo xusuusiyey baan ku yihi baarlamaanka kanu baarlamaankii griiga oo laba boqoloo sano ka hor kadib markii dagaalo sokeeye dalka ay ka dhaceen shacabkii oo mudaaharaad soo mudaaharaaday oo baarlamaankii saqafka dusha ka saaro daaqadaha jejibinaya xildhibaanadii griigana micnaha ay shirayaan waxay ka hadlayeen waxay ka hadlayeen baa marka waana qiso dhabaho maahan waxaan anigu aan lifahayo ay leeyihiin malaa'iguhu waa dad waa diintan kirishtaanka ay aaminsan yihiin malaa'iguhu ma dhadig baa mase lab weeye doodoodaa ahayd oo micnaha magaciisiga hadday dhadig yihiin oo dhadig u badan yihiin ma ma gabarba mise waxa weeye waa lasoo guursado micnaha magaciisiga kadibna waxaa ku dhacay wax hore daartay dhex jiifaan iyagu ay isku doorteen haddana ay ka doodaan danahooda gaarka waa in daartii baa lagu dumiyey marka waxaan ku waxa aan ka hadlayna maanta oo aada noo keenteen hidda dhaqanka muuqda iyo ka qarsoon waxay la mid tahay xaaladahaas micnaha magaciisiga dhan kale haddaan aado shacabkiibaa historyga waxaan ku dhiganay dalka faransiiska waxaa ka dhacay cunayari rootigii baa la waayey waxaa mudaaharaaday shacabkii shacabkii mudaaharaaday ayaa boqoradiiba waxay aragtay dadkii markaasay tirlaleey dadkan maxay la mudaaharaadayaan markaas dadkan rooti la-aan baa haysa markaas haddii rooti waayan keeg may cunaan marka waxa aanu maanta ka hadlayno wax shacabku naga sugaya ma aha arrintaa marka guddoomiyuhu aad buu u dhibsaday markuu dhibsadana microfoonkii ayuu iga damiyey markuu iga damiyena kadib aan ku soo laabtay kursigaygii wuxuu bilaabay wacyi wacdi diini ah ee uu ka hadlayo islaaxa iyo wanaaga iyo sida waxyihiin iyo dhaqanka fiican iyo dhaqanka suuban iyo meeshan inaan istus loo iman waa aniga weye ninka istuska micnaha la leeyahay oo micnaha oo dhaqanka islaamka meel uga dhacaya anigana maadaama micnaha microfoonka laiga dansadaan gadaal waxaan ka lahaa miiska dambe qiil dambe ma harniyo diintoo lagu qaraabtaa mayaadan shacabka waxaas nagama sugayaan laakiin nasiib daro miidiyi uu ka maqnaa maanta ma joogin guddoomiyaha iyo mar walbaba waxaan guddoomiye sidaan baarlamaanka usoo galay waxaan jeclahay microfoonkan caadiga ah baarlamaanka inaan ku hadlo marka haygu kalifanina microfonadeeda waaweyn oo kuwa dowladda ka waaweyn iyo kheyladhaanteeda inaan isticmaalo na idhaahdo hawshii adkayd weli maysan harin himiladu shacbiga ma hagaagin oo hogaanka u go-ay inaan barnaamij kale oo fara badan oo dhinacan minaha haygu kalifanina nasiib wanaag waa tan hadda dhacdo hadde microfonada maanta aniga hortaagan waxaan marka soo jeedinhayaa guddoomiyahana ka codsanhayaa aniga oo saaxiib gaarana la laakiin waxaa ii kala soocan midda guud iyo midda gaar waa saaxiib gaara wax badan baa naga dhexeeya adigu maanta waxaan tirsanhayay in laygu gafaan micnaha tirsanhayay shacabka soomaaliyeedna waa u bandhigahayaa gafka isaga ah guddoomiyuhu hadduusan iga xaal siin haddee waxaa weeye meel kastoo albaab kastaan garaaci doonaa oo arrinta iyada ah in uu micnaha dhaqankii islaamkan meel uga dhacay in istus aan micnaha ina u imid baarlamaanka hortiisa marka ima qabato shacabkaan u bandhigayaa haddii aad rabteen in micnaha aan ka hadalno muxuu ahaa findhicilku maxalaalba mase xaaraan barnaamij la yidhaahdo hidar dhaqanka muuqda iyo midka qarsoon ayaan ihi war waa laga waa kala horeeyaan weli xilligeeda maana gaarine waxyaabaha muhiimka u ah oo micnaha ina dhan waxbarasho dhan caafimaad arrimo bulsho arrimaha amniga iyo wixii dhan aan ka hadalno marka aflagaadadaas ay igu soo gaadhay difaacii shacabka marka laakiin u joojin maayo xaq hadduu qaraar yahay soo qotoma waa wadaya haddaad dib u laabato adigu november marka la gaaro oo saddex iyo tobanka november saddex sanaan xildhibaan ahaanaya walow tii horena amsalad ah marka ma qabo wax la taaban karo xildhibaan ahaan iyo inaan micnaha baarlamaanku inuu qabtay anigoo cabdishir ahaan ma qabto ma qabo dhibkuna waxaa weeye baarlamaankii oo markii doorashadu ay dhammaatay oo laba kun iyo toddobiyo tobankii madaxweyne farmaajo la doortay kheyre laga dhigay micnaha prime ministerka dalka waxaa dhacay isla markiiba waxaa ku bilowday waxaa la yidhaahdo mucaarad aan runtii loo aaba yeelayn oo gar iyo gardarro micnaha dowladdu hadday malab keento dhahaya waa maalmo iyo bilo gudahood dowladdii iyaduna waxay dareentay marka in halis dhinaca ay ka jirto waxaan u qaybiya aan idhaahdaa baarlamaanka garabka midig oo xag jirka ah iyo garabka bidix oo dhinaca dowladda taageersan oo iyagana xag jirka ah oo dowladda haddii wax laga sheego ma adigaa yiri midigaa yiri kii fikradeena raacsan oo farta ha taago ah dowladda ayaana micnaha magaciisa marka waxaa la waayey qadexa dad isku haya magaciisa marka waxaan isleeyahay taas waxay keentay marka baarlamaankii in ina burbur uu ku yimaado oo qaanado la kala galgalo oo la waayo xildhibaano qadka dhexa ah oo runtii dareenka shacabka iyo waxa la doonayo hadda waxaanu abuurnay xildhibaano adigu ilaa labaatamiyo ku dhow oo weli magac ma yeelan lakiin waxaan idhahdaa xildhibaanada x maadaama xa aanu ka bilowno groupka x adigu shalay shirarkayga micnaha maalin wiigiina mar inaan kulanno sidii aan isku keeni lahayn fikirka kala duwan ee baarlamaanka oo baarlamaanka aan u howlgelin lahayn ayaan micnaha hadda u taagannahay oo leyna wixii dhacay waa dhaceen maxay waxaas u dhaceen hadhihin waabay dhacdee dhacdada hala dhale ka noqo dhayahay qalbiyada dhayahay war aanu iscafino ummadda darteed sanadka noo haray taariikh aanu ka tagno ayaan micnaha nucurkayguya marka waxaan isleeyahay dhibaatadu halkaasi ka timid haddana sidaan tuunka ama guddoomiyahaan ka arkayay laftiisu oo aniga lafteydu maanta igu weerarahayay wuxuu leeyahay maxaa dhacay nin waxaanu ku ogey nabadeeda maxaad micnaha inow waxaa laga yaabaa marka uu ajandahan aan maanta aana jeclaysan aniga iyo xildhibaano badan in isagu uu micnaha xaska babdhe waxa ku jira kusoo baxeen uu fiirinayay maadaama la kala fikri doonaa xildhibaanada meelo badan ay aadeen maanta inuu islahaa bal si deganaana micnaha lagu bilaabo waa dhici kartaa guddoomiyahayga waa u cudur daaraya walow dhibkaa aniga isoo gaaray oo ahayd in aan diintii meel uga dhacay in aan haddii ilaah dhaqankii meel uga dhacay in aan micnaha microfoonka laga dameeyey oo micnaha arrinta ayadaa waa meel in la saaray u baahan tahay balse hadde aniga dhan baa iska microfoonaho waa ka hadli doonaa arrimahaas waqtigeeda aniga guddoomiyuhuna waa si gooniyaan u wada hadlayna waxaa weeye waan ka xumahay horta warbaahinta sharciga dalku iyo dhinac walbaba wuxuu leeyahay dalkan waa dal xora qof soomaaliyana dee soomaalida na jirale waa iska nabad ma sheegtay maxaad war haysaa micnaha magaciisa de warla-aan ma noolaan karaan marka dastuurka qarankuna de wuxuu qorayaaba in warbaahintu ay qeyb ka noqoto xeroosaadkuna wuu ogol yahay in baarlamaanka warbaahintu ay ka qeyb qaadato balse adinka laftiina waxaa la rabaa cudurdaar inaad samaysaan oo sida wax u jireen baarlamaanku waa soo guuray meel cusub oo hadda la dhisay oo villa hargeysa ay micnaha ku shiray waad garan kartaa haddii hadda weligaa aad guurtay oo deegaan meel aad guri cusub aad tagtay wixii aad meesha dhigta ataa kalama garanayso meeshu meel yar weeye guddoomiyuhu uu ka hadlay arrinta ayadaa aad buu uga cudur daartay in warbaahintii maanta ay ka maqan yihiin waxa uu noo sheegay in loo xilsaaray guddiga isgaarsiinta iyo warfaafintu ay micnaha soo koobi doonaan oo warbaahin kooban maadaama hadda inta yaroo banaanayd labaatan ilaa afartan warbaahin baa imaan jirtay ma qaado taas anaa kuleh marka anaanu cudur micnaha qiil raadinayn waxay ahayd in planning la sameeyo qorshe la sameeyo laakiin bal idinku laftiinuna bal waa maxaa la dhihi jiray kaadi badane waa loo gogol badayaa baa la ohan jiray haddii micnaha arrinta ay jirto micnaha waa walaaceeda weeye balse ma qabo lama qabo guddoonku siduu u yiri baan u aaminsanahay khaalid macow u xil saaray arrinta iyadana waanu kala shaqayn doonaa maadaama arrimaha bulshada oo dadku waxa ay dhegeysanayaan dad ka shaqeeyaanna micnaha iyadana waanu eegeynaa marka
xildhibaan cabdishari ciyaarjeel oo ka mid a golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda muqdisho ayuu kaasaa oo sheegay in markii ugu horeysa ay dhacday maantay in xildhibaan ka tirsan golaha shacabka isagoo hadal jidinaya guddoonka golaha shacabka mikrofoonka uu ka hadlaya oo ka xirto kula wanaagsan ayaan lena saaxiibayaal xulashada wareysada ay dhageysanaysaan raadiyaha cadaadana waa nagala socotaan sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdiwali sheekh ibraahim muude ayaa maanta wuxuu wariyaashii ka howlgalay muqdisho islamarkaasna ku sugnay xarunta ee golaha shacabka ku shiriyeen ee villa hargeysa ku amray insan ogolaan doonin in warar ku saabsan ee xarunta golaha shacabka wariyaasha ay soo tabiyaan qaar kamid a wariyaashaas oo eenu warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda muqdisho ayaa sheegay in guddoonka golaha shacabka ay sheegeen in aan loo ogolaan doonin warbaahinta madaxa baran in soo gudbiyaan wararka ku saabsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya wariyaasha waxay sheegeen in geb ahaan warbaahinta madaxa baran laga mamnuucay tegitaanka ee xarunta golaha shacabka islamarkaasna ay soo gudbiyaan wax war oo ku saabsan kulamada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa naloo sheegay ka hor intaan la gelin in wariyaasha lala kulmo sidaas daraaddeed waxaa naloo sheegay in hoolka cusub ee la dhisay golaha shacabka ay ku shiri doonaan uu yahay hool aad u cariiri badan goob saxaafadda ay istaagi kartana aan loo diyaarin hoolka sidaas aawadeed waxaana ku wargeliyey inaanay suurtagal ahayn in wariyaashu ay inta galaan xarunta gudaheeda ay muuqaalo ka duubtaan waa galnay waa fiirinay waa ay jireen meelo fursado aan ka heli karno oo wax aan ka duuban karno laakiin guddoonka iyo qaar ka mid ah ilaaladii baarlamaanka ayaa noo diidayay inaan warar ka soo tabinno sidaas darteed inagu haddii aan nahay wariyaasha waxaan dalbanaynaa in aysan macquul ahayn in golaha shacabka wariyaashii laga soo celiyo guddoonka iyo baarlamaanka iyo guddiga saxaafadda ee golaha shacabka waxaan ka dalbanayna inay arrintan wax qabtaan saxaafadana loo ogolaado in golaha shacabka ay ka soo hadlaan oo markaasi sidoo kale waxaan ka xunnahay in saakay aan ka qaybgeli weynin kala fadhigaasi maadaama aan inagu nahay wariyaashii dadka usoo tabinayay kulamada golaha shacabka iyo waxyaabaha ka dhacayo waxaan dalbanaynaa in arintaas wax laga qabto lagu laabto islamarkaana loo sameeyo meel wariyaasha ay wararka ka soo tabiyaan waa maalin kale oo culays ay dareemi karayaan suxufiyiinta madaxa bannaana ka shaqaysa muqdisho maanta wariyaalaan ka mid ahaa waxaan tagnay xarun cusub oo gudaha villa hargeysa ay ka samaysteen ama laga dhisay xildhibaanada golaha shacabka guddoonka u qaabilsan warfaafinta golahu wuxuu aada iskugu dayay bal suuragalnimada culaysya jira inuu nala wadaago la xiriirtay in meeshu ay yar tahay in suxufiyiinta meeshaysan tegi karin in guddoonka uu isku dayo inuu diyaariyo kaamirooyin in lasoo duubo kadibna wariyaasha dib loogu soo diro arrintan hore waxay kaga jirta xafiisyada dowladda ugu sarreeya golaha shacabka waxayd meesha keliya suxufiyiintu ay tegayeen dadka kale ad si duwana xildhibaanada warbixin laga soo duubi jira si maalinla ah haddii arrinta hadda taagan guddoonka uu leeyahay gaar ahaan dadka hadda nala hadlay oo ah maaragtay qaybtii u qaabilsan warfaafinta inaysan suuragal ahayn in halkaas lagu wada hadlo in suxufiyiintu ay weyn doonaan meel ay kula hadlaan xildhibaanada golaha shacabka ee kale fikirka duwan ama ay ku soo gudbiyaan fadhiyada baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka waxaa rabaa inaan xusuusiyo marka loo eego aqalka sare meesha uu ku shaqeeyo golaha shacabka ee hadda loo sameeyo waxba kalama duwana haddana aqalka sare wuxuu isku dayaa bal suxufiyiintu inay tagaan inay war soo tabiyaan egsaas bay helaan marka waxaan ka codsanaa baarlamaanka oo aan dhihi lahaa golaha shacabka in suxufiyiinta madaxa bannaan ay u oggolaadaan in halkaas ay tagaan sida ugu macquulsan ugu suuragalnimo badanna suxufiyiintu inay war u helaan laakiin aysan suuragal ahayn amay adag tahay matalayaashii golaha shacabka in fadhiga golihii ay samaynayeen maalinlaha ahaa ama tobaadlaha ahaa aysan aysan wariyaashu goobjoog ka ahayn waa culays kale oo suxufiyiinta iyo helidda xogaha baarlamaanka ay adkaan doonto gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka waxaan isku dayey oo aan ku idhi maaragtay suuragalnimada wariyaasha raadiyaasha wato ee aan kaamirooyinka ahayn iyada nafteeda waa loo soo duuba waa lasoo dira sidaa waxaa nagu dhahayo xildhibaan khaalid macow oo ah guddoomiyaha guddiga warfaafinta ee golaha shacabka marka waxaan ugu baaqayaa golaha shacabka iyo dhammaan hay-adaha intan ay qusayso in bal dib loo eego si suxufiyiinta soomaaliyeed ee warbaahinta madaxa bannaan ay halkaas u tegi lahaayeen ugana soo tabin lahay waxaa ka jira xaqiiqda waa mahadsantii waryaal ka tirsan warbaahinta madaxa banan ee ka howlgashay muqdisho islamarkaasna maanta laga mamnuucay tegitaanka xarunta villa hargeysa ee ku shiriyaan hadda kadib golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya horey madaxtooyda soomaaliya ayaa hore u diiday in warbaahinta madaxa baran ay soo tabiyaan wararka madaxtooyada taas beddelkeeda waxay u dartaa warbaahinta muuqaale inta madaxtooyada aysan rabin laga jajaray kadibna warbaahinta madaxa baran ay sii daayaan goorre waxaan idiin soo gudbin doonaa kulmo lagu kala kacay oo ka dhacay dhuusamareeb balse markaan maamulka puntland ayaa caaw amray in elbada loo xiro laba xaafis oo laba ka mid a wasiira dowladda federaalk soomaaliya ka furteen deegaanada ay kasoo jeedeen kuwaas oo ay sheegeen inay xooggaa saarayeen ogaanshaha baahiyada ay qabaan deegaanada laga soo doortay ee ka tirsan deegaanada maamulka puntland wasaaradda arrimaha gudaha federaalk duusheynta ee puntland ayaa qoraal caaw ay soo saartay waxay ku sheegtay inaysan sharciga ku waafaqsanayn xaafisyada laga furtay deegaano ka tirsan maamulka puntland gaar ahaan dhagar iyo goddogob oo ay furteen wasiire ka tirsan dowladda federaalk islamarkaasna deegaan doorashada ay tahay qeybo kamid deegaanada maanta wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa martay in wax xafiisyada aan laga furi karin xafiisyada ayaa martay in la xiray maamulka puntland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxaa furay wasiirada wasaaradda qorsheynta iyo sidoo kale wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ee dowladda federaalka jamaal maxamed xasan iyo sidoo kale sadiiq qurfac waxa waro intaas ka faahfaahsan wasaaradda arrimaha gudaha puntland maysan raacin iyo sababta loo joojiyey xafiisyada wasiire ka tirsan dowladda federaalka ay ka forteen deegaano ka tirsan maamulka puntland balse saaxiib lii kusoo kordha waxaan kuusoo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyo dambe ee soo socda madaxa hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo xubno kale ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen magaala caasimadda muqdisho kulankaas ayaa ahaa kulan sanadla islamarkaasna waxaa looga hadlayay xaalada isgaarsiinta wadanka waxayna isla qaadan dhigeen muhiimadda ay leedahay in dalka isgaarsiintiisa meel wanaagsan la geeyo madaxa isgaarsiinta qaranka ayaa kulankaas markuu soo dhamaaday kadib wuxuu warbaahinta la wadaagay waxyaabihii xubnihii shirka kula yeeshay muqdisho ay isla soo qaadeen dariiqaa soo marnay iyo meesha hadda joogto hay-adda isgaarsiinta kadibna mataqaanaa aan ka hadalno waxyaabaha noo qabsoomay muddada hay-addu jirtay laakiin aan u gudubno muhiimadda weyn oo maanta aan isugu nimiday oo ah habka ruqsad bixinta mataqaanaa qalab amin adeegyada isgaarsiinta ama shirkadaha bixiya adeega isgaarsiinta habka ay u qaadan lahaayeen ruqsadaha ama ha noqdaano kuwa isgaarsiinta baahsan oo waddanka o dhan baahaysa qaada ama ha noqdaano ispska oo internetka provide gareeya ama ama mataqaanaa idaacadaha iyo telefishinka iyo maraakiibta kuwa la siiyo iyo mataqaanaa diyaaradaha frequenceska iyo waxay isticmaalaan marka lesinkii la bixin lahaa iyo sidii loo bixin lahaa inaan ka hadalno waa waxyaabaan maanta noo qorshaysan oo muhiimadda koowaad leh markaan xoogaa dib u noqdo hay-adda isgaarsiinta waxaa la aasaasay bishii may oo shaqad gashay bishii may ee kun iyo sagaal boqol kun iyo laba kun iyo siddeetankii siddeed iyo tobankii hadda marka waxay jirtaa hal sano iyo hal sano iyo mataqaanaa shan bilood muddadaas waad garan kartaan hay-ad cusub oo la aasaasay waxay u baahan tahay salodhigid inay degto inay dad shaqaalo samayso shaqaalahaas iyo howshaas marka bishii juun sanadkii lasoo dhaafay ee shaqada rasmiga hay-addu u bilaabatay waxaana muhiimadda goon koowaad aan siinay oo aada looga shaqeynaya waxay ahaaday horta shuruucda sale iyo xeer nidaamiyaasha lagu dhiqi lahaa oo hoos u deji lahaa sharciga isgaarsiinta oo lagu dhaqmi lahaa oo lagu mataqaanaa lagu dhiqi lahaa bahda isgaarsiinta ina in la dejiyo oo si cilmiyeysanna looga fikiro si tafatirinna loo soo diyaariyo inta aan la horkeenin daneeyaasha bahda isgaarsiinta marka waxyaabaha aan uga shaqayn doonay ama caalowgaas oo iga dambeyn doona ayaa u gudageli doona waxyaabaha hay-addu qabatay laakiin waxaan rabay inaan idinla wadaago keliya waxaa weeye in muddadii ay hay-addu jirtay shaqooyin badan oo laga yaabo inaysan aad uga muuqan mataqaanaa bulshada uga muuqan inay ay socdeen kuwaasna waa idin taaba doonaa marka haddaan u soo gudbo arrinta maanta aan isugu nimiday oo ah la xiriirta habka ruqsad bixinta waxaa muhiima oo in mataqaanaa si fiican loo fahmo taariikhda laysinada si loo bixiyo ruqsadaha loo bari meelahay soo mareen hadda wixii ka horreeyey sanadihii dhowaa intaan technologigu uusan meel sare gaarin waxaa jiri jiray ruqsadaha waxaa lagu bixin jiray shirkad walba ama shirkadaha ama hay-adaha regulationska sameeya adeega adeeg kasta ayaa ruqsad lagu sii jiray shirkaddu inay bixiso oo qofkii raba inuu isp noqdo isp aa la sii jiray qofkii raba inuu data bixiyo data la sii jiray qofkii video bixinaa video la sii jiray qofkii mataqaanaa inuu telefoon bixiyo telefoona lagu sii jiray marka waxay ahaan jireen wax ku ah mucayan adeega la bixinayo lesson la socda oo adeega iyo lessonku isla socdaan waxaa kaloo dheeraa in in lessonku uu ku salaysnaa technologiga isticmaalaysa oo kale iyadana oo technology kastaba noocaba in lesson lagugu siiyo marka waxyaabaha hadda soo kordhay oo teknolojiyada casriga oo gaaray waxaa ka mid ah in adeegyadii lasmada kala duwan lagu bixi jiray ay iyaga laftooda issoo dhexgelayaan oo maanta mataqaan ama voice ha noqoto ama data ha noqoto ama cod iyo muuqaalba ha noqoto inay hal meel ama hal network wada mari karaan adkaanaysana marka in la kala saaro la kana leesoo qaado kana leesoo qaado adoo isticmaalaya shabakad ama network wuxoo dhan qaada marka waxaa jiray mataqaanaa oo adduunkao dhan hadda ka socda in wixii la mideeyo oo wixii islaba la mideeyo oo lana fududeeyo ruqsad bixinta sababo badan awgood marka waxyaabaa aan ka hadli doono anu markaan mar fiirinay mataqaanaa lesson framework inaan dejino ama dejino habraac ah lesimada loo bixiyo waxaan ka fikirna waxay ahayd sidee u fududeynaa in lesima la qaato oo shirkadaha adeegyada bixiya u qaataan ruqsado ruqsadahaasoon ku qasbin inay hay-adda kusoo noqnoqdaan oo mar walba lesin kale ama codsi kale soo qortaan marka faa'iida ay leedahay taas waxaa weye horta culaysna way ka qaadaysaa hay-addii oo shaqo badan ay qaban laheed oo wax badan loogu soo noqon laha way ka qaadaysaa shirkadahana waxay u fududaynaysaa inay networks oo casri ah oo wax walba qaada inay dhisaan oo costigoodu ka yaraado mataqaanaa hadday labo ama saddex network kala duwan oo services kala duwan ay ku bixin lahay ay ku bixiyaan waxaa kaloo iyadana mataqaanaa muhiimad gooniya leh maadaama technologigii oo issoo galayo in technologiga laftiisa la mideeyo oo qofkii la siiyo maalan hirar la siiyo oo la hirarka waxaas u isticmaal in loo ogolaado wixii maanta ka dambeeya hirkaas wax kasta awood adeeg kasta oo u isticmaali karo inuu u isticmaalo waagi hore waxaa jiri jirtay in lagu siiyo mataqaanaa spectrum ama hirar lagu siiyo la yidhaahdo waxaa u isticmaali kartaa 2 g kanna waxaa u isticmaali kartaa 3 g kan four g iyo waxyaaba lamida marka ra'yigu waxaa waaya hadda haddii lagu siiyo mataqaanaa ruqsad hir in aad technology kasta oo standardska adduunka qaadi kara la socon kara aad ku samayn karto oo lesin kale u baahan marka waxyaa marka kelimadda unified ama midaynta waxay ka soco ka turjumaysaa waa in la mideeyo mataqaanaa technolojiyada waana in la mideeyo serviceskana inaadan service kasta adan u qaadan lesin oo haddaad service ruqsada qaato serviceska aad ku shaqayn karto services kale aad barwaadgare aad baahi karto marka kolley detailka waxaa usii geli doonaa tiimka mataqaanaa agaasimayaasha iyo technicianska hay-adda oo si tafatiran uga sii hadli doona laakiin waxaan rabaa hordhaca inaan sameeyo oo aan idinku soo dhoweeyo soo bandhigidda mataqaanaa lesson frameworka marka waxyaabaha ka rati maayo maanta imaankeena waxaa ka mid ah maanta markaan kulanno oo idin bandhigno qaabka oo ruqsadaha loo bixinayo iyo conditionska la socda ama la socda waxaa loo baahan yahay in aad qof walba ay khusayso inuu akhriyo dadkay khusaysana ma aha shirkadaha isgaarsiinta keliya hay-adaha dowladday khusaysaa dowlad goboleedaday khusaysaa shacbigay khusaysaa iyo civil society marka cid walba oo oo ama adeeg ka hela ama adeeg bixiya isgaarsiinta ayaa ayay dan ugu jirtaa inay ka fikiraan inay comment ka bixiyaan ama ay fikir ka bixiyaan habka loo lesin garaynayo shirkadaha si talo midaysan oo aruursan oo la wada og yahay oo waxay ku salaysan tahay la fahamsan yahay loogu saleeyo mataqaanaa marka sharciga ruqsadda lagu bixinayo marka fursad waxaad heli doontaan ilaa bisha disembar shanteeda
kulanaysan ayaan ilaa saaxiibayaal xorashada wareysada ay dhageysanaysaan agaasimaha guud ee wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta shaqaale ka tirsan wasaaradda warfinta wuxuu uga furay tababar magaalada caasimadda ee muqdisho kaas oo xirfada aqoona kor loogu qaadayey qaar ka mid a warbaahinta madaxa baran ee ka howlgashay magaalada caasimadda ee muqdisho iyo sidoo kale shaqaale ka socday ee warbaahinta dowladda gaar ahaan t v qaranka ee s n t v la yiraahdo kulankaas ayaa intiisa badan waxaa lagu hadlayay ee xaaladda guud ee dalka ee sida warar wanaagsan ee dowladda soomaaliya looga tabin lahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfinta dhaqanka dalxiiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa khudbadan u jeeshay xubnihii maanta tababarka ugu furay magaalada caasimadda ah ee muqdisho cilmi kobanaan kilomitr soo gooyey ayaa halkan yaalla dadkaani waxay usoo safreen oo guryahooda uga soo tageen oo shaqadooda ay uga soo tageen inay inta gurigaaga kugu yimaadaan si lacag la-aan ah cilmi kuugu kordhiyaan way waxa ugu wanaagsanoo qof bini aadana uu bixi karo wayaan hantigii ka qaalisanta waxaa la idhaahdaa hantidu way dhammaataa laakiin cilmigu ma dhammaado waxaa laga yaabaa maanta haddii boqol kun oo dollar nimankan ay ku siiyaan yacni ma ogid intay kula gaarayso laakiin waxaad hubtaa waxay tahay cilmigu inta cimrigaagu jiro ayuu kula jiraa sidaas daraaddeed waxaan rabnaa in maskax furan oo rumaysi iyo caqiide adag leh lagu qaato cilmigan oo looga faa'iidaysto oo lagu barto waxaan rabnaa marka la barto kadibna ujeeddadu in la barto oo idinka keliya idinku jirta maaha ujeeddadu waa inay dhalada ka soo muuqato waa in s n t v laga arkaa waa in radio muqdisho laga arkaa waa in social mediana laga arkaa nasiib darree noqonaysaa haddii idinka iyo kuwa aan la tababarin ee magaalada joogaa waxba ku kala duunaa weysaa nasiib darre aad u weyna noqonaysaa marka abaalka ugu wanaagsan ee nafteenna aanu gudi karno abaalka ugu wanaagsan ee saaxiibadanu gudi karno waa inaan cilmiga qaadanno oo aan fulinno oo aan ku faano waa ku faraxsanahay qaarkiin oo halkan jooga in cilmigu ka muuqdo ka muuqdo keliya maahan isku dayna inay leeyihiin han han yacni inay ka muuqato waxaan rabaa tusaale noom soo qaato hinda hinda dadka aadka ugu xidhanan ka mid ah waxay jeceshahay markasta xirfadeeda kaamirada inay ku faanto inay muujiso haddaad facebookeeda gasho xoogaa kadib nuuc ka mid ah sida sawirada loo qaado ayay kuu sheegaysaa marka waxaa laga yaabaa qofkaan aqoonin ama ama wax caadiya inay la tahay laakiin aniga meesha macnaha iiga samaynaysa waxaa waaye rabitaan inuu ku jiro inay rabto inay kaamirada angalka laga qaado barato nafteeda inay xujiyeyso inay wax ku daydo annaga waxaan iskala annaha waa intaas marka waxaan rabnaa dad ku tartamaya garaafig la sameeyey iyo brograam la edhidgareeyey iyo si wax loo duubay iyo kamira angal daadis waxaa naga raadinayn waxa runtaan raba inaa idiin sheega annaga cilmi la-aanta baahi la-aantaa nooga daran cilmi la-aanta waxaa lalaa cilmiga ma ogtahay baahida laftigeedu cilmi waa laakiin hadday sabab baahidiina haynin oo aanan isku arkin inay wax naga maqan yihiin dhibaato waay marka markaan saas leeyahay waa hubaa dad badan oo muxuu ahaa cilmiga u dagaalamay inaydan ku jiraan waxaan ku faraxsanahay aan rabaa agaasimayaasha telefishinka iyo raadiyo inaan uga mahad celiyo wariyaasha gobollada in fursad la siiyey cabdirasaaq maxamed axmed waxaan xusuustaa saddex mar mise afar maro tababaro dhacaan galabtoo kale marka la xiro habeenkii wuxuu ii soo diraa message wuu leeya annaga maxaa naga reebay marka wax macno le waaye in looga hambalyeeyo waaye waana mahadsantaha maantana fursaddii inaa heshay oo fursaddii aad joogto waa waa kaaga mahad celinaynaa waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan idiin sheego wasaaraddu dadaal badanay wadaa dadaalkaas la wadana ujeedkiisu wuxuu yahay in aqoonta shaqaalaha iyo xirfadooda kor loo qaado waxaan ku faraxsanahay shalay saacaddan oo kaleeto kambaalaan joogay waxaan xiraynay tababar kaleeto oo saaxiibadiin kaleeto ay halkaas ku qaateen oo dadka kala yimid gaana iyo koonfur africa ay baraayeen maanta muqdishoan joognaa waxaa idinla jooga qubaro kale oo finland ka timid marka intaasoo juhdiya marka la bixiyo oo intaasoo dadaala la sameeyo waxaa loo jeedaa waxay tahay shaqaaluhu inay tayeysmaan xirfadiinnu inay korarto waayo aragnimadiinnu inay siyaado ugu dambeynna qaranka soomaaliyeed uu adeeg macnole idinka helo waa haysiin laakiin waa inaad laba laabtaan waana inaad dareentaan xuquuq laba xuquuqoodoo waaweyn ayaa sida muuqata hadda ku haysataan qarankeeda mid waa inaa intiina badan dad xuquuqla tihiin haddaad naba dhammaantiin ahayn qof iyo laba marka laydinka reebo intiina kalena ay jidkii xuquuqda ku heli lahaayeen ku socdaan xuquuqdaasoo ah noloshaadii inay dowladdu saacidayso midda labaadna waa inay xirfadaadii korinayso haddii marka qaranka intaas aad ku haysato aad garan weyso waxa uu kugu leeyahay ama ay go-aan kaa noqon weyso inaad u shaqayso waktigaaga daacad ka noqotid shaqada daacad u noqotid u dadaashid hadda damiirkaaga iyo dadnimadaada ku noqonaysaa marka qofka halkan wax ka barta oo haddii daahir halkan cilmi uga kordho ama nuuna uga kordho waxaa laga yaaba laga rabaa afarta qof oo la shaqaysa oo laga yaaba inaysan fursadaan helin inuu yidhahdo kaaleya walaalahay halkan soo fadhiista inuu cilmigii ku kordhiyo inuu yidhahdo sidaanaan soo bartay kaamirada sidaan loo qabtaan soo bartay ee maanta ka faa'iidayso
agaasimaha guud wasaaradda rufinta dhanka dalxiiska dowladda federaalka ee soomaaliya ayuu kaas ahaa oo maanta shaqaale ka tirsan warbaahinta dowladda iyo warbaahinta madaxa bannaan ee sidoo jira tababar uga furay muqdisho kaas oo looga hadlayay sida warar wanaagsan waddanka looga tabi lahaa kula wanaagsan ayaan adlana saaxiibayaal qayb ugu dambeya barnaamijka ka soo gaarnay dhuusamareeb ayaa markaan hadaya wararka ugu dambeeyey ee dhuusamareeb ayaa sheegaya in halkaas ay ka soconayaan kulmo u dhexeeya hogaanka ururka hilsunna iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibsinta ee dowladda federaalka soomaaliya kulamadaas ayaa ah kuwo intooda badan diirda lagu saaray sida xal waara loogu heli lahaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka hilsunna kuna saabsan dhismaha maamulka galmudug loo dhan yahay shiraas dabajoog ahaa oo xalali ilaa maanta ka soconaya dhuusamareeb ayaa kusoo edlaa natijilaan waxayna xubnaha shira ku yeeshay maanta dhuusamareeb ee isku faham waaya qaabka uu noqon doono guddiga doorashooyinka ee dhawaan ay soo magacado dowladda federaalka islamarkaasna ururka ku sugan dhuusamareeb ay kasoo horjeestaan iminkii haatan laga shirayo qaabkii markaa loogu magacaabi lahaa guddiga doorashooyinka deegaanada galmudug ururka hilasuna ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa weli isku maarlaa qodobo ay horey ugu heshiiyeen dowladda federaalka iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan islamarkaana ay ka mid ahayd tirada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug ee la siinaya hogaanka ururka hilasuna madaxa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ururka hilasuna u ballan qaaday in ka badan soddon iyo shan xildhibaan oo la siinayo balse dowladda federaalk soomaaliya ayaa hadda hogaankaasi ka hortimid waxaana ku adkeysanaysaa in la siiyo labaiyo toban xubnood oo kamid a xubnaha baarlamaanka ee soo bixi doona ee galmuduga ayna qorshanayeen in la siiyo eela sunna arrintaasna hogaanka urka eela sunna caawa ay ka biidiideen dhan kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa daalkii ugu xoogana ugu jirtay sidii xal ugu heli lahaa tabashada ururka gacanta ku haya dhuusamareeb iyo guriceel wawaraa kusoo kordha saaxiibayaal waxaa ku dhageysa doontiin wararkeena iyada barnaamijka dambe ee soo socda intaan saaxiibayaal ka bixin haddaan aagno magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaasna dhowaan sheegtay in loo doortay madaxweynaha jubbaland ayaa lagu wadaa inuu dhowaan qaatay heshiis uu la galayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe raadiyaha cadaado ayaa ogaatay in cabdirashiid xidig oo hadla miro dhal ah uu kusoo dhammaado uu la qaatay madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni kahor intaasuu kasoo mabixin magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi deni ayaa xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya u sheegay inuu tanaasulo sheegashada madaxweynaha jubbaland islamarkaasna madaxweynaha puntland uu xalin doono dhammaan tabashinka uu qabo xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdirashiid maxamed xidig oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa loo ballan qaaday lacag iyo sidoo kale soo laabashada kursigiisa iyo in xubin wasiir ah laga siiyo golaha wasiirada maamulka jubbaland sidoo kale mudnaan iyo tixgelin laga sii doona maamulka jubbaland intuu hogaasho madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam maxmedoobe qayb guddoomiye barnaamijka sidoo gaaran waxaa kusoo dhawaataan kalamaan
maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahino
tallaa la dhisaa la yidhi qurux baa timid baa la yidhi kalambaanay war magaalada taallooyinkii muqdisho caanka ku ahaa jirtay waayo dibaa loo taagay saakana markaan soo toosay ma sagaashankii ka hor baad joogtaa baan isiri calaamado ay wakhtigaa iigu dambaysay maadaama aan arkay waranu saaka waxaan ogaaday dadka beledka joogaaba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inay yihiin ilmo yaryar oo aan soo gaarin waagii muqdisho taallooyinka lahaan jirtay oo hadda wasiiradaan jooga ilmo yaryar miya war xataa adaa ilmo yarahna dhegayso hadda saakay taallo kasta sawir bay la ag tageen wartaallooyinka dib loo taagay maanta magaaladu wax kale ma hadalhayn waxaa kaloo nasiib darra oo taagnaa waxaan ogaaday soomaali in qabyaaladda ku sii badatay waagii hore qabiilkooda laysma weyddiin jirin halgaamiyaashii hore maanta nin welibaa wuxuu ku leeyahay taalladaas habeel isku qabiilaanna warnimiyaw taale inoletey hortu walhungma eh unina geekimaynna erijay dadkun halgamiya soomaaliyeedu shalay hooba diblinteegi geegi war wiwiingaha bahi fadhi kudirirkidhatiis mayli leekasaasana taali hibil uniniigabiil hibilohuyo nindhiigawiileye haawe onag awadati iyo onag muwadana wartan onag wadatitii beesada hayti maya tan naftii onagyena intaan oo kadhaaftan nihinsheena murungahan dhol iskula biyoohay ree dadka mayba iilanagadeenna kurburo wahatilahibkuway war soomaalidii hore waa soomaali qaran soomaalida hadda joogtana waa soomaali qabiil war adeer haddana annagu soomalilan nahay aad iyo aad baan u cadhaysan nahay inantii xaawataa ka la odhan jiray inankii ay sidan jirtay waxaan ogaannay inuu reer soomalilan ahaa markaa waxaan doonaynaa halkii la geeyey inankaa imminka inan ma sidatee war waagaad lahaydeen waa go'onnay ayaad cunugiinnii qaadateen annaguna gabadheennina reebanna cunugaas naftirkiisu caasi waalideenuu naqda haddooba habartii ka hera war canuga qaraxyadii iyo kurintaa layidhi dagaaladii ka dhacay dalka war xaawataakana waddanka way ka qaxdo iyadoo diyaas baray hadda soo laabatay sayidka xitaa faraska waa u soo cayile war axmed gurayba imaamo sajale oo ba'di oo waana eda madag lahanka duubi yaa dhagax tuurba waa la asturayoo go' cadoo baftaha loo soo xiray laakiin dhagaxa maxaa lagu weyneeyey war cidina dhar uma soo gadina waa karfantii lagu aasaybu soo xirtay waxaa iigu yaa badnayd xildhibaan la yidhaahday idris dhakhtar oo yidhi dhagaxtuur ilmaadeer baan ahay marka wuxuu hilmaamsan yahay dhagaxtuur inay ahayd maalintii talyaaniga lagula dagaalamay dhagaxa loona bixiyey maalintii dhagaxtuurka buda buda mede eryaw shiidgama yalle ere warya xasbiidiyoonay kulibtimadihayta shiida unsan galadkiisig wedley waana gema jari anugu waxaan aqaanaa ninkaas waa el saaran ee suudka xidhan waana cabdulaahi ciise xilligaasna wax suud xidhoon asaga ahaynoo qaramada midoobe tegi jira ma jirin wartaallada eswaal waxay u taagan tahay aasaasayaasha xisbiga eswaal saddex iyo tobankii laagada ee qof uma taagna war maanaha saddex iyo tobanka kugu haysta hoosay ku sawiran yihiin war qabyaaladdan dadweynaha ka sheegayna miyaad haddana geedka noo keenteen wareedhahay taallooyinkan horta waa taariikhi wax kale uma taagna laakiin jahliga qabyaaladda jahli kale oo aan ahayn oo jahli diimeedaha jira dad tiro badan baa waxay leeyihiin waxaan waa sanabye maxaa loo taagay sanabna waxaa layidhaha wixii la caabudo taallooyinkaanna lama caabude waa taariikh horta waxaan idin dhihi lahaa taallooyinkan ad arkaysaan waa iska taariikha wax la caabudo maahine how taallooyinkii horaa tixdeen tubgooyaadiina waa tabti taallooyinkii horaa tixdeen tubgooyaadiina waa tabti haye war taalooyinku maxaa idin daw dhigay waa waxqabadka ugu horreeya nabaddii nolol waraa waa idab darantaa nabadii nololidhaa waaga jawaari riday wax qabanayeen ama haddare bilowda waxqabad xaal qaado xildhibaanow xaal qaado war abwaan xildhibaan cabdi shire cayaar shecel waa beddelay heestaas wuxuu ku beddelay xildhibaanadii horew xushmad qaata xalaal baad ahaydeena xushmad qaata kuwa hadda joogow xaal qaata oo xoogaa qaata oo xil yar qaata marka waxay ugu darreeda u yidhi xildhibaan cabdi shire waxaa la ii soo diray u risaakay baarlamaanku inuu ka doodayo wax la yidhaha hiddaha qarsoon marka dhibka dalka ka jira kenya oo baddii haysata oo dalkii ku soo xadgudubtay ambaandarrada taalla maamul goboleedyada iyo dawladda iskhilaafsan waxa shaqo yaalla maxaa noo keenay hiddaha qarsoon baa iruy war ma hiddihii baa idinka lumay warna miyowga ama geeljireed hoose lindhigee waa leeri nabadi nolol walaa hoosan dhigdifadohayta dhaafisan war baarlamaanka jawaariya horeu sheegay wuxuu yidhi waxa loo socda aniga maahan waa baarlamaanka sidii aan dhacdo baarlamaanka ma dambayn war baarlamaanka arrimaha bulshada la horgeynaa birina rootiyaa la geynaa raqiisay ka dhigayaan war baarlamaan rooti raqiisin kara kuuma jooge dadkaan beenta ha u sheegin oo yaan sokorta lagu qaaliyey waraadhaha baarlamaanku sidii baarlamaan fiican oo arrimo xasaasiya ka hadlahayaa ayay dhahaan saxaafadda ma ogolin marka waxaan la yaabanahay hiddaha qarsoona ay ka doodayaan maxaa laga qarinhayaa horta kaale hiddaha qarsooni ma qabyaaladda war qabyaaladda tan isin laamiya la suruntiin ama la gari baarlamaankana waaba kaga ebsateenba war laamiga waxa la suray waa taallooyin waad waalan tahay aryaadhaha hiddaya dhaqan waa lagu faani jiray hiddahaan qarsoon shimow noo yimid war waddanka sowma ogida inuu jinnilo degan yahay oo hiddo qarsoon ma leh soo inaan ka doodna mahlendhaga u madaxee war adeer idinkaaba jina eebaagow qowdhanow idinkuna ruuxaanaad tihiin waryaaday dhegaysta baarlamankan aad sheegaysa anigu xilka ma rabo waxaan leeyahay mudantaan jeclaa iyo muxibbadii naftaydae si aan magac mug weynliyo maamuus u helo wacan na inaas macaan iyo madaxweyne ii bixi warna waxaan leeyahay sheeke aan soconayn iyo warwareeg ma yaqaanoo xilkiisuu gudan la'e ilaahu jacburkaygu madaxweyne noqda nab ee kursigan waa laysku arkay barnimayow nin maxamed xaaji la yidhahdo wuxuu yidhi soomaaliya waa dalka keliya ee laga helo gacankudhigla cadaaladdoon ah tuug musuq maasuqla dirir ah qabiilayste qabyaaladiid ah qaa'inul waddan waddani ah wadaad beenlow ah war wuxuu iloobay in soomaaliya laga helo dulmaneed dembiile cafis ka dalbanaya wareerle wadaadkaan ku soo xasuustae shiikh soomow shiikha leera wuxuu ka mid ahaa culummadii hadda ka hor tiri jidadku in la xidhaa xaq weeye haddana isagii oo jidka mari waayey ayaa la soo baxay aydhikaar kadibna ciidankii waxay yidhaahdeen buu yidhi aydhikaarkaaga liq meeshaan lagu mari maaye kadibna taliyaha ciidankan wacay buu yidhi wuxuu iigu jawaabay taliyihii waxa hawl ii taalla miyaad ii soo wacaysaa askari kontarool jooga marka waxaan madaxa sare ka codsanayaa buu yidhi shiikh soomow taliyaha ciidanka in xilka laga qaado maxkamadda laysla keengeeyo marka shiikh soomow shalay inuu yidhahdo jidadka in la xidhaa xaq weeye maantana uu yidhaahdo taliyaha xilka ha laga qaado see isu waafajiyey war taliyaha baan ku xusuustay waxaan aad iyo aad uga xumahay taliyihii xoreeyey ow dheegle sabiib iyo caanoo leh oo la yidhaahdo maxaadey sulaymaan aybakar ayaa lagu dilay taallada xaawataaka agteeda markaa waxaan aad uga xumahay taliyihii intaa jiidda hore ku jiray cadaawaha la dagaalamayey in lagu dilo agagaarka madaxtooyo warnimada baarlamaanka warkama haysiine facebookka gola shacabka waxaa lagu qoray in gudoomiye ku-xigeenka wada gola shacabka shacabka uu yahay madax cabdalla cawad gudoomiye ku-xigeenka labaadna uu yahay cabdiweli ibraahim sheekh muudey marka goormay la kala bedelay war nabadii nolola xilay kala bedelatay maxaad ka rabtaa adiga war facebook warka ma haysiina telefishinka qaranka waxaa lagu soo qoray jadwalka shaqaalaha iyo siday shaqada u kala gelayaan war wasaaradda warfaafinta shaqaalaheedu way badan yihiin jadwalkii wariyaashii farsamayaqaanada miyaa la soo qoray war koonfur galbeed walaayaka d t v a qaranka maabamalahka deehanka been sheegateen adiyaga reer kalamaan waxaan idin weydiinayaa dood cambara dabshiday maanta halkay aadee haye ma bilowda haa cambara dabsid adiga kuugu jira mugga caawataaka waa la taagay miyaad tiri walkani ma habar iyo oday isku jira war cabdiraxmaan cabdishakuuro kulmiya waraysanaysa wuxuu yidhi dalkan doorasho cod- qof iyo oday kama dhici kartee dowladda iyo mucaaradku hay isu yimaadeen ha ka tashadeen qaabkii doorasho loo wajihi lahaa warwarka miis adlaan shukuur wuxuu yidhi waxay dowladdu noo soo dirtay kumanaan dhallinyaraha oo nacaaya war cabdiraxmaan wuxuu yidhi khayre iyo farmaajo sidaydoo kale saxaafadda ha hor yimaadaan oo waraysi ha bixiyaan ee muxuu sitaa isagu dowladdu waxbay sidataa war madaxweynaha safarada u aaday weli warbixinna kama siin war daniba markuu meel ka yimaado waa la soo dhoweeyaa warbixinna waa bixiyaa maxaa farmaajo aamusiiyey war madaxweynaha somalilan ee muuse biixi cabdi waxaanu shacabkiisa u sheegin ma sameeyo isagu kumana dhaco war wadaadadii ahlusunna weli galmudug waa ku duuduuban yihiin shaakirna wasiir kharafaan waa qaabili diiday war macalin maxamuud miyaa yidhi ha qaabilin war kharafaan awal ma wuxuu rabay xeerta macallinka inuu qaar wax ka dhaadhiciyo horta galmudug murun iyo qayle kama baxda miyaa waa yaabnaye war yaa dacwadii maxkamadda hay sanad baa dib loo dhigay labada kun iyo labaatanka laga dhigay war qadar ii soomaaliya turkiga taageereen carabti kalena arootiyaereen yaa in walba carab waxay noo haysay calooshu ha wareegatay warnimayo waxaa la yidhi xigmad iyo murtiba gabaylahoon cidu dhaliilaynin oon xarafku socodsiinayoon toosin kala daalay marka hore bulshoy waan tirshaa laysma caasiyo eh kalamaansa goortaan ku daro waysbeddelayaaye ayagaana siibsiibaye qurux ma waayeene sidii gabar jidhkeedii nacdoo ruush isku ekaysay oo lacagtii daawada beryahan looga wada dhaartay oo haddana caddaan iyo madow toona noqon weysay ayuunbay ku dheeldheelayaan gabayadaydiiye wax kastoo xaqiiqaana waa lagu riyoodaaye shir jaraa'id waa noqon kartaa quura madaxeede madaxweynihii hore wuxuu dawladda u sheegay xiisiyo iswaal bay dadkii ku indhabeeleene laablakucuna soomaalidu buur ka ridayaaye haddaan hawsha sii wado sidaan lama ahaadeene caloolxumada ii muuqataa siima socoteene inta jidadka goostoo shacbiga laamiga u diido taallaan dhisaynaa haddana uguma faaneene igu sawirta qaarkeedna waa laga xishoodaaye shaqo baarlamaanoo ma jirin iga dambaysaaye kenyana baddeennii markay soo hunguriyeysay anaa diiday wadahadalkii ay nugu baryaayeene waatay maxkamaddan la koray qalabad beeleene dacwaddeennu meel fiican bay joogtay berigiiye mana sii wadaysaan haddaan fiirshay xaajada eh anigaa dhammaystirahayoy ii qabyo ahayde ha ii taalla meesheeda waan soo noqonayaa intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badinaan qaanqaanqaadiyaad ka tagta waryaha markuu leeyahay meesheeda ha ii taallo ma asagaa iskale gunud miya yaa ka xiga xuu u dhiga waaye qarankana waa la ilaaliyaa waryaa taallooyinka maadaa iskale waa adiga hadda soo noolaysiiyey warna miyaa wiishooda qabiilanjee dhimaatireeyha war adar ilmaha naga maqan noo keena waryaa waddanka laba gacee ka soco meesha war waddanka ma xunka joogaan waryaa qabyo ninkeeda
way mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalaman barnaamijka intaas iyo caawa ku dhaya waxaan kaga tagay heestan tani kulan dambe waxaan idilana saaxiibayaal habeen wanaagsan
somalay garadlay garashada kallidaay kaygeyga oo xura gumaysiga ka jecelay somalay somalay somalay dantaa garo godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay etimila goyay gocandana abuuray geska ruuxa wadayo gardarada u hiishay ka noqotay gulubkiyo colaabiyo gaajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegi asaga geedtimiira goyay gocandhana abuuray gaska ruuxa wadayo gardarada u xiijay go'dayo gam noqotay gulubkiyo colaadiyo gaajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegi asaga hubaaba weeyaan warkaygeen gurmo soomaalaay gurmo gilgilo ku socokoonka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon gumaysiga diid gayga difaac garbaha isqabsada gacankaaga duur gurmo